magaalada minneabolis ee dalka maraykanka waxaa ka dhacay fal dil iyo dhaawac oo loo geystay qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee waddankaasi ku sugan dhacdada waxay ka dhacday suuqa karmeel ee koonfurta magaalada soomaalida ku badan tahay ee minneabolis qadarindha oo ka mid ah dhallinyaro dhowaan gashay dalkaasi maraykanka ayaa dil loo geystay iyadoona tiro kale la dhaawacay lama oga cidda falkan geysatay iyadoona booliiska sheegeen inay baaritaanno samayn doonaan ehelada dhibanayaasha ayaa sheegay inay aad ugu murugoodeen falkan naxdinta ah balse mid ugu sii daran tahay ayaa ah inaanu booliisku shaacin cidda falkan geysatay taasoo sii kordhisay dhibaatada soo wajahday qoysaska dadka laga dilay waddanka maraykanka waxa uu ka mid yahay waddamada sida maalinlaha ugu dhacan faladembiyeedyada ugu xun dunida sida toogashooyinka bareeka oo isku geysanayaan kooxaha gaangiska loogu yeero ee daroogada jirka dadka iyo waxyaabaha la midka ka baayac mushtara waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan waddanka maraykanka ee ku biiraya kooxahaas taasoo keentay inay ku dhintaan mararka qaar weerarada ay isku geysanayaan gaangiska maraykanka